إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo lagu qaaday askarta xabashada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay gobollada baay bakool iyo gadow dowladda federaalka ah ayaa si cad u sheegtay in dastuurka ah ay ku dhaqanto ay qoreen dalal shisheeye oo ay xabashada etoobiya ku jirto mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka hadlay halista amni ee ayna nool yihiin ayaa tilmaamay inay ku dhex niman yihiin dhismayaal lagu wareejiyey carro iyo dhagxaan jaamacadda alqima ee magaalada jilib ayaa soo gebagabaysay dood cilmiyeed looga hadlayay xogo la xiriira ahmiyadda dhulka falastiin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka oo uu lahaa hubkii ciidamada dowladda federaalka looga furtay magaalada caabud waaqe ee gobolka galgaduud waxa uu hakad ku yimid qaar ka mid ah badeecadihii la gey jiray dekedda magaalada boosaaso دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday xero ciidamada xabashada etoobiya ay kaga sugan yihiin gobolka bakool ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday ciidamada xabashada etoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen magaalada baydhabo xaafadda loo yaqaano banqiyaano ee magaalada baydhabo ayaa weerarku uu si gaara kaga dhacay dhanka gobolka gadana rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano baraxow ee ku taalla degmada baardheere ee gobolka gado dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka weerar ayaa xalay lagu qaaday isbaaro u taallay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halka loo yaqaano daa'ud yare oo u dhexaysa deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho muddo kooban oo uu socday dagaalka waxaa halkaa isaga cararay ciidamadii dowladda federaalka ah ee dadka isbaaraysanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta ayaa halkaa ka qaatay agabyo kala duwan oo ciidan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin xaafadda munkayga ah ee degmada afgooye dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyada ah ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay dowladda federaalka ayaa si cad u sheegtay in dastuurka ay ku dhaqanto ay qoreen dalal shisheeye oo ay ku jirto dowladda xabashada etoobiya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay dhidibada u taageen dowladaha shisheeye dhaqaalaha iyo dacmintana ay la garab taagan yihiin ayaa ku dhaqanta dastuur ay iyagu dhodhoobteen kaasi oo ay culimmadu sheegeen in uu yahay mid kitaabka allah baalmarsan islamarkaana taxaddi kula jira qur-aanka kariimka ah dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka ayaa ah mid dalal shisheeye lagu soo qoray sida kenya ayna qoreen sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka tilmaamayaan dad ka soo jeedo dalal shisheeye oo ay ka mid yihiin kenya iyo ethoobiya oo si weyn u hagardaameeyo bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa isagoo ka hadlaya shir ka dhacay dalka dibaddiisa waxa uu daaha ka rogay in dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka uu yahay mid ay soo dhoodhoobeen dalal shisheeye oo aanan haysan diinta islaamka waxa uu tilmaamay in mahiiga oo ah ergey mar qaramada midoobey u qaabilsanaa soomaaliya iyo dowladda xabashida ethoobiya ay iska kaashadeen qoritaanka iyo curinta dastuurka dowladda federaalka waxaan ku taamaynaa in dalka dastuurkiisii markii koowaad dadka soomaaliyeed ay ka doodaan dastuur ay leeyihiin soddon sannadood dad badan baa dastuur baa lala cararayaayo xaggaa lala ordayaayo niman siyaasiyiina oo maaragtay saaxiibadeena oo dalka in eh, uu sankicin qayb ka ahaa oo dalka in cadow loo loogo qayb ka ahaa ayaa weli hadalkii laftiisii mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambaysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaaba noo samayn jirtaba qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta iyo taageerayaasha dowladda federaalka ayaa si weyn u dhaliilaya siyaasadaha dowladda federaalka iyagoona daaha ka rogaya xaqaa'iq qaraar oo ay muddo soo qarinayeen kadib markii bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ay fahantay xaaladda rasmiga ah ee dowladda federaalka iyo waxa ay ku dhaqanto mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka hadlayay halista amni ee na nool yihiin ayaa tilmaamay inay ku dhex niman yihiin dhismayaal lagu wareejiyey carro iyo dhagxaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana ah siyaasi mucaarad ah ayaa isagoo ka hadlayay xaaladda ay la nool yihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka waxa uu tibaaxay in madaxda dowladda federaalka ay ku xayiran yihiin dhismayaal lagu wareejiyey caro iyo dhagxaan islamarkaana haddii ay isku dayaan inay ka soo baxaan ay ku qasban yihiin inay raacaan gawaarida qufulan waxaana uu intaa ku daray inay kala go'een iyaga iyo bulshada ay sheegtaan inay madax u yihiin arrintaasna ay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ay la nool yihiin madaxda dowladda federaalka anaga iyo sanataada iyo iyo ra-iisul wasaarka gobolka kulligeen waxaan ku jirnaa getowas community aana la yidhahdaa luuq xaxiranaan ku dhex jirnaa meelo oodanaan ku dhex jirnaa markaan baxnana baabuur qafilinaan ku dhex jirnaa anagii dadka hurwaa joogiy suuqa xoolaha iyo bakaaraha iyo iyo suuq bacaadi iskama warhayno taas reality waa xanuun badan tahay yes maaha we have to discuss waa inaan banaanka soo dhignaa waxaan raadinaa saa u sarfaafi garay lahayn saa u noolaa lahayn annaga iyo shacabka shaqo iskuma lihin kuwa annaga hadda xiran ma wahayna kuwa xiranka weyn haystaana waa naga sii daran yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sidan oo kale marar kala duwan waxa ay saxaafaddu la wadaageen xaaladda amni xumo ee ay wajahayaan iyagoona tilmaamay in mar kasta ay filanayaan weerar uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mana ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalk uu muujiyo walaac amni darro ah waxaana warka ka soo yeeray cabdiraxmaan cabdishakuur oo qayb ka noqonaya xaaladda amni darro ay wajahayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku fikirka ah jaamacadda alqima ayaa magaalada jilib ku soo gebagabaysay dood cilmiyeed looga hadlayay xogo la xiriira ahmiyadda dhulka falastiin cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya murtaqo heer sare oo si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa wuxuu ka dhacay howlka jaamacadda tacliinta sare alqima waxaana lagu bidhaaminayo si toosa loo iftiimiyey falastiin halka ay dhacdo iyo ahmiyadday u leedahay muslimiinta waxaa kasoo qaybgalay oo kalimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah culimada diinta islaamka iyagoo inta badan isdultaag ku sameynayay dhulka falastiin ee gumeysiga yahuudda ku hoos jira waxaa sidoo kale laga hadlay xaaladda iyo maraaxisha ee soo martay falastiin laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol ilaa iyo maanta waxaana murtaqahani dadka kasoo qaybgalay dhammaantood ay ka hadlayeen loolanka soo jireenka ee falastiin ka jira marna ahaa furasho marna gumeysi ahaa waxayna si weyn uga hadleen culimada iyo kasoo qaybgalayaasha waxa keenay in gacanta ay ka baxdo dhulka falastiin waa kuwani qaar ka mid ah culimada kasoo qaybgashay kulanka oo sharaxaad quto dheer ka bixinaya dhulka falastiin iyagoo dhanka kalena ka hadlaya furashooyinka dhulka falastiin iyo makriga ay u maleegayaan sahaynada yahuudda iyo dabadhilifyadooda ay ugu horeeyaan mareykanka ingiriiska iyo faransiiska oon mowqica falastiin iyo ahmiyadda waxyar ka iraaho mowqica saaad u jeedaan oo sabuuradda ama maxaan ku irahdaa boorka saaran mowqica falastiin iyo siday u samaysan tahay ee shakligeeda waa haakadaaw markii la qaato jughrafikali ama juqraafi ahaan waxay u dhaxaysaa markii la yidhaaha xagga dhigaha iyo loolalka ama cardu dawaa'ir waa duulka caalamkii siduu u samaysan yahay iyo jughraafigii labaatan iyo sagaal dhibic soddon darajo ilaa soddon iyo saddex shan iyo toban shimaal ayay maaragtay ka jirtaa oo xagga waqooyiga ah ayay dhacdaa kuwaasi waxaa weye waa dawaa'iru lcardiga wey فلسطين بين السقوط والتحرير على مر التاريخ منذ الفتح إلى اليوم قضية فلسطين waxay soo bilaabatay xilligii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dacwadan allah subxaana watacaala uu usoo dhiibay nabigeenna markuu tamakunay magaalada madiina wufuudduu u diraayey muluugta ayaa wafdi wufuudda ka mid ah romaaniyiinta loo diray oo haystay ardu falastiin ayaa la dilay si dulmi ayaa lagu dilay kabacdina nabigeenna si uu uga argudo qaswadii mu'tah sanadkii sideedaad ayaa dhacday waad ogtihiin cadad haa-il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday laba- labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyan oo ay soo laabteen cadad haa-il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday laba- labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyan oo ay soo laabteen kabacdi waxaa xigay qaswadii tabuuka soddon kun oo mujaahid ayaa shaarigay usaama bin zayd ayaana hogaaminayey ujeedooyin badan bay xambaarsanayd intiqaaman liabiihi bartiina waa tegay allahna subxaana wa tacaala uu kusoo guuleeyey isagoo guul ku fadhiyana waa soo noq ciidankaas nebigu wuxuu u diyaariyey intuusan geeriyoonin lifatxi falastiin beytlmaqdis xoraynteeda ayuu u diyaariyey nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kabacdi rasuulka markuu geeriyooday waxaa xilka la wareegay أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاح الدين الأيوبي sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha oo iskugu jira ardayda jaamacadda alqima iyo macaahidda kale ee ku yaala walaayada martigelisay kulankani waxaan ka mid ahay ardayda labada macahad asakhawi iyo albayaam haddaan mushaarakeeyo filistiina mowqicuhaa iyo wa ahamiyatuhaa fi lcaalam alislaami kulli filistiin waxaa ku yaala qiblat lmuslimiina aluulaa meeshii qibladii muslimiinta ugu horeysay ay u tukan jireen filistiin bay ku taalaa waxyaabaha hadda ku dhacaya walaalaheena filistiin waa waxyaaba inaga aynagu dhacayo oo waxaa weye aynu daraangna ay tahay waay filistiin mowqiceeda iyo ahamiyadeeda marka in laga hadla la rabo waxaa lagama maarmaan ah sidan oo kale in lasoo qaato aayadda qur-aanka kariimka ah ee boorka noogu qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sidaad boorka ka arkaysiin subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah baaraknaa xawlah aan hareerihiisa barakaynay waxay tilmaamaysaa taas muhiimadda ay leedahay qadyada falastiin ayaa ah qadyad ay ku midaysan yihiin guud ahaan dadka muslimiinta waxayna dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan ay walaalahooda falastiin ku sugan la dareemayaan dhibaatada ay ku hayaan ciidamada saynada gumaystaha yahuudda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu lahaa hubkii ciidamada dowladda federaalka looga furtay magaalada caabud waaqi ee gobolka galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
xildhibaankan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ayaa si adag uga hadlay hubkii dhowaan lagu furtay magaalada cabudwaaqe gobolka galgaduud isagoo ka horhadlayay maalintii shalay golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in milkiyadda hubkii lagu furtay cabudwaaq ay lahayd xukuumadda xasan sheekh maxamuud isagoona soo bandhigay caddaymo muujinaya in hubku lahayd dowladda federaalka anugu waxaan ka eegayaa angal kale mana dhaafsiisanaa hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaan qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta annagoo tixraacaynaa falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubkaa dadku qabteen dadka deegaanka caabudwaaq ee ahayd maalinkii shan iyo tobanka bishan haddaan dib u jalleecanno tallaabooyinkii ay qaadeen dhammaan dowladda waxaan la soconnaa in hubka markay gacanta ku dhigeen dadka shacabka iyo deegaankaas degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug laga diray ciidamo nisa ah oy xukuumadda ama fulintu amartay taasoo ujeedku ahaa in hubkaa lagu soo badbaadiyo waxaa ka dambaysay in meesha ay ku dhintaan ugu yaraan labaatan qof oo labada dhinac ah taa waxaa sii raacay marka in afar iyo labaatankii saacadood ee ka dambeeyey maalinkii ama saacaddii ay dadku shacabka gacanta ku dhigeen hubka isaga uu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan ula xidhiiray isagoo sheeganaya inuu hubka isagu leeyahay kuna andacoonaya in la soo daayo waxaa noo xaqiijiyey siyaasiyiinta gobolka iyo odayaashii dhaqanka ilaa maalinkii dambe ay soo baxda warqaddii wasaaradda amniga madaxweynuhu wuxuu ku andacoonayey inuu hubkan isaga leeyahay wax walba oo ku baxana loo soo celiyo maradana lagu dabo isku soo wada duubee hadalkan ka soo baxay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalk ayaa imaanaya iyadoo dhowaan saanado militari lagu billiqaystay magaalada cabud waaqee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana mar weliba soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan hubkii ay furteen reer cabud waaq cidda iska leh ilaa iyo haatan waxaa su-aalo badan dul hoganaya ama ka taagan cidda soo gelisay hubka oo laga keenay waddanka itoobiya dowladda federaalk ayaa iska fogeysay lahaanshaha hubka waxayna sheegtay in iyadii itoobiya ay dhexdooda ka jirtay xasarado siyaasadeed taasoo sida muuqata aysan waxba ka jirin oo aanu keliya tahay hadallo madal hufa oo afkabaarkiisa ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu hakad ku yimid qaar ka mid a badeecadihii la geen jiray dekedda magaalada boosaaso faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar badeecadaha la keena suuqyada qaarkood ayaa hakad ku jira sababo ku aadan dabaylo ka jira badda oo saamaysa in dekedda boosaaso ay soo gaaraan maraakiibta ganacsiga waa kan mid ka mid ah ganacsatada oo lagu magacaabo muuse cali aadan ayaa ka hadlay waxa sababta u ah arrinkaas waxaa dhimaata in doonyo alwaaxa annaga aan soo karisano doonyaha alwaaxda dhibaatadooda waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabayshu ay gaarto foorahan xooga badooyinka hindiya ka dhacay uu heer gaaro waxaa gaaraysa heer xawliga dabayshu ay ka badato xawliga doonta taasoona keenaysa in doonyuhu socon waayaan marka waxaa dhacda marar inay saddex usbuuc afar usbuuc dabayl xoogle badda ka dhacdo taasoo keenta in dekedaha matalan tan cumaan annaga alaabta dhigano ama tan dubay ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay ilaa dabayshu degayso saddex bil usbuuc afar usbuuc ma bixi ka dhaan markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo xilligaa marka ay dabayshu ka ay dhacayso waxaa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macnaa qiimahuna kaco cillado badan ay yimaadaan wuxuu sidoo kale sheegay sida badxirinkaasi jira uu u saameeyey ganacsiga boosaaso iyo gobollada u dhow ee ku xiran dekedda boosaaso hadda waxaa laga dareemaya dee alaabihii loo baahnaa oo dhan waa kala go-an yihin markii alaabuhu xataa kala go-aan waxaa dhacda matalan alaab qayb kamida go-do ama alaabaha qayb kamida qayb kamida go-aan gawaaridan hadda safarada gobolada u baxaa ma waxay u baahan yihiin sarar dhamaystiran marka markay waayaan waxaa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay doonya inta ka imanayaan baan sugaynaa marka taasina waxay keentaa haddana gobolada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go-aan alaabtii qayb taalla boosas aan laga qaadin oo la geyn gobolada oo lala sugayo alaabihii kale maadaama alaabuhu ay yihiin wax gawaaridu lacag gaara isku bixiyaanoo laisu laisugu qaybiyo raashin keliya gaari kuma bixi karo maadaama raashinka nooligooda uu yaryahay marka bagaashkii faa'iido ka helaan sidaa daraaddeed waxay keentaa gawaarida in ay iyagana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan dabaylaha noocan oo kale ayaa saameyn ku reebay isku socodka maraakiibta iyo doomaha lagu kulumaysto warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa